bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu hiraafeeli dhegaystayaal ha ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabosin hayta qodobada warkaan aan ka doorka dhoon weliba kumadaha dagaal xoogan oo ku dhiyay gobolka shabeellada oo dhexe bangiga adduunka soomaaliya waa bangiga adduunka oo taageero horlees yahay dowladda soomaaliya barakaa ku dhalada dagaalo ku dhiyay qaybo kumida gobolka shabeellada dhexe wasiirka caafimaadka oo la kulmay danjiraha finland ee soomaaliya puntland weliba ay qobatay markabsi sharci dare hogaaliyay biyaha soomaaliya walib waa dhegaystayaal heraabnimo khamiisa u taariikhda waliba ee kabeeganta labaatiyo afarta bele lixaad sanadka lamada kun iyo labaatiyo kowka aanas walib ahayna dhegaystayaal qodobadii warkaana heraabnimada haanshoonka doorka runay inas diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale u faahfaahsan insha allah dagaal jeysadii khasaaren iskajar dhimashaya dhaawac ee waliba ciidamada dowladda yohan amison oo dhinaciyo dagaalamayaasha al-shabaab ka dhex maray deegaanka biicade oo hooskoyo degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe dagaalkii waliba uuse ku dambeeyey kureed markii al-shabaab iyo weerareen saldhigga ciidamada dowladda yohan amison ee deegaanka biicade walibana dagaalka ka dhamaday lama askari miilatiro kaleni markaasi oo ka dhaawacmeen dadka deegaanka waliba yo ka waramahayn in dagaalka us eedan ulusa islamarkaasna usa socday walbadan saacade iyadona markaas ciidamada ah amison iyo madaafi ku qeyb qaadayeen dagaalka weliba markaasay kuldhexeeya dagaalamayaasha al-shabaab saraakiil ku tirsan ciidamada militariga soomaaliya sheegay iniyo markaas isku difaaceen weerarkii dhinaganku ku hay al-shabaab islamarkaana inti dagaalka usa socday khasaaro xoogle ku daarsiyeen dagaalamayaasha al-shabaab oo weerarka qaaday wararkan ka dambeeyey raabtown hanoo diirahay deegaanka biicadda ee degmada mahadaay weliba yo ka waramaha in xaalada atiyota degan islamarkaasna socdowka dadkiiyo ganacsigiiyo baabuurtab iyo sacaad iyo markaasi an shaqey ahayeen walibana gacanto ka haya ciidamada dowladda yohan amison meelalka dagaalamaya wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdulaahi abuukar cabdulaahi carab iyo madaxa walbarashada beriga iyo koonfurta africa munna saylah meyki ee waliba iyo aalada fogaan araga ee zoom meten iyo kuwada hadalena sidii aan isku kaalada lahaayeen horumarinta walbarashada wasiirka walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya madaxa horumarinta walbarashada bangiga adduunka bariga koonfurta africa ee kuwada hadlay mashaariic iyo markaasi isku kaaladahayaan lamadii dhin aasaasaadta una maalgeliyahay bangiga adduunka iyadoona iska afgordan in la bilaabo mashariic cusub oo weliba hadda diyaare wasiirka walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ballanqaaday kumaradhalinta mashaariic iyo markaasi kuwada shaqeeyahayan bangiga adduunka iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo weliba arrimaha wasaaradda walbarashada shirkaiyo weliba usaha ka dhamaaday iyadoo weliba liska afgorday dhammaan qodobadii kuwada hadlay iyo sidii lan xoojii lahay wadashaqeynta ku dhexayta wasaaradda walbarashada iyo bangiga adduunka afrika dhinaga kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctoreso fawsiya habikar nuur iyo waliba xafiisya ku qaabilay danjiraha dalka finland ee qaabilsan soomaaliya kenya uganda iyo eritrea ambasador eric landberg kulanka ayaa weliba us ka saabsanaya xoojinta iskaashiga lamada dal iyo weliba kudhinaga ee saasaata u iskaashigaas wasaaradda caafimaadka wasiirka caafimaadka aan ka dambeyntii xuseen kuma hadnagi danjiraha dadaalka markaas dowladda finland iyo kuwadda soomaaliya iyo weliba wadashaqeynta wanaagsan ee la lehta wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya weli warka hiraabnimiyo dhugunsahaytan dhegaystayaala dagaali toddobaadyadii lahdhaafii kudhiiya tuulooyin hoosqoyow deegaanka biicadde waa deegaanka raagaceyle ee gobolka shabeellada dhexe iyo sababay barakaca qoysas badan haanaas oo hadda ka jara xaalad nololeed u eedan adag siday sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka saya gudoomiyaha degmada raagaceyle cumar cali nuur ayaa ah ka waramay in qoyskan qoysaskan markaasi iyo culeys iyo ka iyin deegaanka islamarkaana weli helo korna caawinaad iyo markaasi baahanyina sidoo kale weliba uu sheegay in dagaalada kudhihi deegaana hooskoya degmada raagaceyl ee markaasi ku dambeeyeen gureed markii dagaalamayaasha al-shabaab iyo gurishi oo kala bixin nabadoon waa nabadoonka degmada saya dagaalada hankada dambeeya ee weliba uuse sheegay gudoomiyaha degmada raagaceele cumar cali nuur inay markaas ku dhaladeen khasaare naskajara dhimasho iyo dhaawac ah oo markaasi hashal deeri dhinacyadii dagaalamiyo weliba dadrayade weli weliba dhuguunsahaytana warka hiraabnimaha ee idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo ciidamada badda ee dowlad goboleedka puntland iyo weliba ay ogolantiyoha ka dhikeena markabka luumeysiya weliba markaasi sharci dare inka kaluumeysada ay biyaha soomaaliya sida saraakiila ciidamada badda ee puntland iyo warbaahintii on sheegeen ciidamada oo warbaahintan bandhigkii markabkaasiyo sheegay inay markaasi qabadeen xeebta degmada ah qandala ee gobolka bari kureed markii kuwar xaleen inews meelasay kuwada jariif sarkaalkii hogaamiyay howlgalka laxqabadi markabkaas weliba uu sheegay in weliba walsharmarkaasuusan wadana markabkaas islamarkaana hadda wareejiyeen taliska guud ee ciidanka puntland ee dhinaga badda markabkiioo shaqaalihii saarna ayagee kala jahayay dekeda magaalada boosaaso ee gobolka bari sidoo kale sarkaalkan iyo weliba uu sheegay in ragawadi markabka la qabadi iyo markaas hayeen tumanlan islamarkaasna warbixinta markabkii oon gudbiyeen taliska guud ee ciidamada badda ee puntland horey billi mars ee weliba isla sanadkan yahayti markii ciidamada badda ee dowlad goboleedka puntland iyo markaas howlgal noocan ay qabdeen tumandoonyood iyo weliba shaqaalihii wedadii oos sharci dareen ka luumeysada jari biyaha soomaaliya haanaas oo weliba lakala haya dhinagiiyo weliba dalka yamana guud ahaan dhegeystayaal waliba inta gabagabaaana warka hiraabnimeysan kula daraartan idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo hanti warkan kulamada dhegeystayaal onreedan kulamaan waliba sin tabaane sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu